haatanna puntland maamul goboleedka puntland ayaa maanta soo dhoweeyey magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid waxa ayna maamulkaasi sheegeen inay ku qiimeyn doonaan sida ay uula shaqeeyo nidaamka federaalka ah iyo weliba fulinta heshiisyadii hore ay u galeen waa kan wariyaha v o eda nuux muuse barjeeb oo warbixin amuurtaasi la xiriirta ka soo diray goordhoweeto magaalada garowe wasiirka warfaafinta puntland maxamuud ceedi dirir oo xarunta madaxtooyada saxaafadda kula hadlayey kadib kulan ay yeesheen golaha xukuumadda ayuu sheegay in puntland ay soo dhoweynayso ra-iisul wasaaraha cusub dowladda puntland ee soomaaliya waxay soo dhoweynaysaa magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya mudane cabdi faarax shirdoon waxay dowladda puntland hormuud ka ahayd nidaamka federaalka ee soomaaliya iyo waxayna sidoo kale kaalin muhiima ka qaadatay dhammaystirka geedisocodkii lagaga baxayey ku-meelgaarnimada road mapka iyo dhammaystirka dastuurka federaalka ah dowladda puntland waxay weli diyaar u tahay inay sii xoojiso kaalinteedii ahayd sidii lagu gaari lahaa dowlad soomaaliyeed oo federaal ah oo dhammaystiran waxay kaloo diyaar u tahay inay qayb weyn ka qaadato dib u heshiisiinta soomaaliya oo muddo labaiyo labaatan sano ka badan xadgudubyo bini'aadannimo iyo mid siyaasadeed ay soo gaareen caydiid ayaa sheegay in puntland ay ku qiimeyn doonto xukuumadda cusub hadba sida ay ula dhaqanto maamulada dalka laga hirgelin doono oo jubbooyinka ay ka mid tahay iyagoo sidoo kalena sheegay inay eegi doonaan sida ay uga fulaan heshiisyadii ay wada galeen madaxdii hore dowladda puntland waxay dowladda federaalka ku qiimaynaysaa kulana shaqayn doontaa hadba sida ay u fuliso heshiisyadii hore loo galay iyo nuxurka uu qeexayo dastuurka federaalka ee soomaaliya constitutional provisions qodobadaasi waxay noqonayaan ilaalinta dastuurka federaalka ee soomaaliya hirgelinta iyo dhammaystirka nidaamka federaalka ah taageeridda dhismaha dowladaha xubnaha ka noqonaya dowladda federaalka ee soomaaliya oo dhismahoodu hadda socdo sida jubbaland iyo kuwa kale ee ka dhalanaya deegaanada digil iyo mirif iyo qaybaha kale ee soomaaliya usinaanta deeqaha caalamiga ah ee magaca dowladda federaalka lagu helo ugu dambayntii waxay dowladda puntland si gaar ah isha ugu haysaa ku dhaqanka awoodaha dastuurka ku qeexan ee xafiisyada dowladda federaalka hadalka puntland ayaa ku soo aadaya xilli saacadihii ugu dambeeyey ay dadka ku dhaqan deegaanada puntland isha ugu hayeen go-aanka ay ka qaadan doonto magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub nuux muuse birjeeb v o a garowe
dhinaca kalena magaalada boosaaso dadweynaha deggan ayaa soo dhoweeyey magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub waa kuwan qaar ka mid ah dadka idaacadda v o a la hadashay magacayga waxaa la yidhahdaa mubaarag afguduud waxaan ka soo hadlayaa magaalada boosaaso ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay fikirkayga mudane cabdi faarax shirdoon waxa aan u arkaa nin badbaadin kara ummadda soomaaliyeed waxaana ilaahay uga rajaynayaa xilka iyo mas-uuliyadda culus ee maanta la saaray in uu ilaahay uu u fududeeyo ummadda soomaali weynna waxaan ka codsanayaa inay ku garab galaan boosaasan jooga axmed maxamuud salemaan baa la yidhahdaa magacayga ra-iisul wasaaraha cusub cabdi faarax shirdoon ninkaa aad baan u soo dhowaynaynaa ilaahay baanan waxaanu ka baryaynaa xil weyn weeye inuu si fiican xilkiisa u guto oo si daacadnimaan u guto baan ilaah uga baryaynaa magal camule mahad xasan waxaan joogaa magaalada boosaaso aad iyo aad baan ugu hambalyaynaynaa ra-iisul wasaaraha cusub cabdi waa nin aad iyo aad loo yiqiin macruufa ganacsade weyna siyaasadana waa ku cusub yahay rajo weyn waa ka qabnaa inuu noqdo kii soomaaliya isu keena waxna ka qabta ilaahay iidankii saasaanu ku rajo weynaa maxamuud maxamed axmed waxaan joogaa magaalada boosaaso waa soo dhoweynaynaa maadaama uu magacaabay madaxweynihii ay dooratay soomaalidu xasan sheekh runtii cabdi faarax shirdoon oo loo yaqaan saacid waa soo dhoweynaynaa hambal iyo hambalyaan leh bismillahi raxmaan raxiim walaal magacaga waxa la yidhahdaa cabdirasaaq maxamed axmed waxaana joogaa magaalada boosaaso wallaahi ra-iisul wasaaraha cusub magacaabistiisa waxaan u arkaa horta shakhsiyan anigu nimaan horey u aqaana ma ahayn waa nin saaxada siyaasadda ku cusub waxaa laygu sheegay inuu ahaan jiray nin ganacsada ah laakiin maadaama ninkii baarlamaanka soomaaliyeed ay xusheen oo u doorteen inuu noqdo madaxweynaha soomaaliya muddo uu ka baaraandegey wakhtiga intaa lee ku dhumiyey waxaan filayaa kolley inuu yahay nin uu ku aaminay masiirka ummadda waxaana rajaynayaa inuu noqdo nin daacada ummadda u siman xilkaa weyn oo loo doortayna ka soo baxo annaguna waa taageeraynaa waana soo dhoweynaynaa mana ka hordhacayno bal wuxuu la yimaadana waa arkayna insha allah magacayga waxaa la yidhaahdaa maxamed yaxye jooga puntland boosaaso ra-iisul wasaaraha cusub waa u hambalyaynaynaa xulashada madaxweynuhu ra-isul wasaaraha looga fadhiyaa inuu soo xulo xukuumad taya leh oo kooban muddada ugu macquulsan si shaqada dowladda u socod marka madaxweynaha waxaan kula talin lahaa inuu gobolada siyaasadda gobolada ee dalka au tixgelin siiyo miisaanka dalkana isu dheelitiro bismillahi raxmaan raxiim aniga waxaa la yidhahdaa xakiim maxamed ibraahim magaalada boosaaso ayaan joogaa waxaanu soo dhoweynaynaa ra-isul wasaaraha fiican baanu soo dhoweynaynaa run ahaantii waxaanu rajaynaynaa inuu qabto wax badan oo uuna ka fogaado waxyaalihii hore ee dhici jiray uu ku shaqeeyana si cadaalad ah
aragtida qaar ka mid ah dhegeystayaasha v o eda ee ku sugan magaalada boosaaso ayay kuwaasi ahaayeen haatanna waa tan aragti kale oo qaar ka mida dadweynaha magaalada muqdisho ay v o edu la yeelatay bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdulaahi cabdilla magan bood haddii aad wax naga weydiiseen ra-iisul wasaaraha cusub oo la magacaabay shalayto uu ku dhawaaqay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya sida uu u xushay baan annana u soo dhowaynaynaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa kii ummadda wax tara inuu ka dhigo dadkana kasbado waxa waddanka ka jira oo ama musuq maasuqa ah ama dhibaatada horey u dilootay ninkii ka badbaadiy ka badbaadin lahaa ilaahay inuu nooga dhigaan soomaalidu ugu ducaynaya waadna mahadsantihi bismi illahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed wacala ali wasaxbi wasalam magacaygu waa maxamuud cabdulaahi weheliye waqaa oo ka tirsanaa jira baarlamaanka soomaaliya ahna guddoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo horumarka soomaaliyeed soo xulista ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee la soo xulay waxaanu aragnaa guul weyn uo u sooyatay ummadda soomaaliyeed iyo go'aan geesinimo loo qaatay madaxweyne xasan sheekh maxamuud xayaakallaah ayaan leenahay waana soo dhowaynaynaa waxaanu aragnaa ra-iisul wasaare ra-isul wasaare mutacallima oo dalkii dadka horumar gaarsiin kara waxaana ka codsanaynaa sida madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaare ay u soo hooyeen guul taariikhiya oo feeska iyo niyuuga ah in welwelka beesha caalamka ay qabtay wasiiradii korrubshinka lagu bartay inaanal ku soo celin oo wasiirro niyuu ah la sameeyo si dadka iyo dalka loo badbaadiyo looguna baxo waddo horumar leh sidaas ayaan ka codsanaynaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuudna go-aanka geesidnimo lagu qaatana waa ku mahadsanya waa mahadsantihiin annagoo aa naafadii xoogga dalka soomaaliyeed ee seben seben ku dhaawacantay ee isbitaal marsiini degan waxaan u hambalyaynaynaa dowladda madaxweynaha ra-iisal baarlamaanka baarlamaanka ra-iisal wasaaraha lasoo magacaabay iyo kuwa lasoo magacaabi doonaba dhammaantood waan u hambalyaynaynaa waxaanan ka codsanaynaa si maamul wanaagsan ah sida iyaga wanaaggaahoo lagu soo doortay inay nagu maamulaan bismillahi raxmaan raxiim magacay walaale maxamed cabdiraxmaan kuus walinka magacdhada maxamed qoryuuli waa taageersanaya ra-isul cusub loo magacaawe haddii dalka iyo diinta iyo dadka wax u qabanayo mid allah ka dhigay dadka iyo diinta wax u qabta si fiican waa wanaagsan si fiican si wanaagsan u taageersanaa insha allah
kuwaasina waxay ahaayeen aragtida qaar ka mida dadweynaha ku sugan magaalada muqdisho waxaana ka horreeyey kuwo kale oo iyaguna laga soo kala aruuriyey magaalada boosaaso ee puntland waxaadna naga dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o eda